ha way jiraan walaalow anagu waxaan nahay xildhibaanada wakiilka ah ee labada gobol ee dowlad goboleedka hirshabelle hiiraan iyo shabeellaga dhexe annagu waxaan u dhaaranay shacabkaas ee labada gobol degan madaxweynaha hadda shuruudihii lagu doortay kamid ah in waxqabad buux inuu la yimaado hadda meeshuu ka baxay annagu waxqabad hadda uma jeedno madaxweynuhu muddo sanadka ayuu joogaa xafiis shaqaynaya ma aragno waa weli wasiirada uu shir guddoominayo meel uu shir guddoomiy anugu ma arkin amnigii waa sii xumaaday markuu meesha imaaday uu faraha uu kasii baxay hadda waxa waaye muxuu ahay madaxweynaha sharar badan oo caalami uu ka qayb galay deeqa caalami a soo gaaray meelay ku baxeen lama yaqaano waxaa keenaya xildhibaanada qaylada ka keenay kama qaylinayaane xildhibaanada dadka ay matalaan muxuu ahay inay masiirkooda ay ka shaqeeyaan taas ayaa keentay in la qayliyo oo madaxweynaha hadduu fashilmay hogaankii labada gobol wuxuu ballan qaaday meeshii way ka baxeen kama muuqdaan marka waxaan leenahay anagu wax kale maana madaxweynuhu maadaama hal sano uu joogo muddo ka dhow waxna uu qaban waayo hadda hirshabellena ay tahay maamul oo muxuu ahay maamuladii ugu dambeeyay urdun ah hirshabelle uma baahna lugooyo inta hadda uu joogayaa lugooyo ugu filan saas darteeda madaxweynaha waxaan leenahay midana madaxweyne hogaanka fashilantay annagoo muxuu ahay fiirinayna danta labada gobol oo aad aad kamid tahay muxuu ahay hogaankii sarena aad tahay saas darteed hogaankaas waad wadi weysay adigoo muxuu ahay shalay lagu jecelyahay timid oo lagu doortay maantana xildhibaanadoo ku jecel iyo shacabka ku jecel inaad kaga dhexbaxdaa fiican waxaan usoo waweynaynaa annagu muxuu ahay madaxweynaha waxaa jiro markuu imaanayay waddada udhexaysa muqdisho iyo jowhar anagu ka xildhibaan ahaan ama dowladda federaalka ama maamul goboleedka nin kastoo gaarigiis wuxuu meeshu tegi jiray muqdisho maantana gaari iska dhaafay haddaad wadato tabaadaadna umara karto waddadii amnigii waxay noqotay mid aan laisku halayn karin oo xildhibaanaha lagu laayay ciidamaa lagu laayay saraakiilaa lagu laayay shacab baa lagu laayay marka xaggaas amnigu ku fashilmay markuu xilka qabtay madaxweyne beelo badan oo nabad ahay ayaa muxuu ahay iska horyimid isdabamarin oo kuraas ah maadaama waddankan burbur uu soo maray dadka soomaaliyeedna waxay qaateen nidaam four point five ah oo muxuu ahay ku salaysnaay kuraasta dowladdii federaalka ku dhisan kuraastii isdabamarinteedii beelihii minaha ay iskugu dhaceen oo dad badan ay ku dhinteen kuwa kale hadda ay hubkay isu haystaan waad arkaysa jiralaqsi iyo bilburta mudaaharaajyada ka socdo belweyne sidoo kale dhibaato xooganaa ka taagan hadda muxuu ahay waxaan leenahay marka annaga hogaanka in dadkii soomaaliyeed ama dadkii hirshabelle muxuu ahay ay si xun isu dilaan iyadoo muxuu ahay kuraas lafdabamariyay iyo maamul xume haddana muxuu ahay xildhibaanadan uu isku dayay inuu ku qanciyo wasiiro annaga ma noo qalanto wasiiro sideed bilood shaqaynaya wasiir xafiis fariistay uusan jirin wasiir hal maalin guna qaatay aan mishaar qaatay uusan jirin oo quba laga galay in maanta annaguba xildhibaano aan nagula qanciyo wasiiraa noqonaysa wasiiradii sideed bilood xuquuq la-aanka ahayna aan dhahna iska baxa mana cuntamayso adigu ma ku jirtaa xildhibaanada la yidhi wasiir baa noqonaysaa mise waxa weeye haddaaba wax doonaysaa waan kamid ahay xildhibaanadii loo soo bandhigay laakiin anigu damiirkayga ma isiinaayo in walaalkay ah oo sideed bilood wasiir ahay oo xaquuq aan qaadan anigu xildhibaanay shacabka iyo dhammaan muxuu ahay xukuumaddaba inaan ku doodo oo xaquuqdooda aan raadiyaan xildhibaan aan u ahay anigoo xildhibaana inaan lunsado xaquuq shaksi oo muwaadin ah oo mas-uul dowlad ahay maunta meesha xildhibaanada dergeydana waa xildhibaanada dowlad goboleedyada ugu sharafta badanna kuwa hirshabelle mana qaadanayaan wasiir ama wasiir ku-xigeen sideed bilood shaqaynaya walaalow oo mishaar aan qaadan oo bunno aan qaadan oo deymaysan oo hadda cadowgiisii ou batay in maanta la yidhaahdo xildhibaana aniga xilkiga qaadayo iskaga qancinaa adigu iska baxdaa saaran xildhibaan adigu wasiir noqon hirshabelle wasiir xildhibaanadeeda waa diideen arrinkaas mana qaadanayaan madaxweynuhuna haddii mishaar ugu waay haddii xafiis shaqaynay haddii hal askarida hirshabelle ah isan jirin oo lagu guuldaraysa haddii micnaha muxuu ahay waddo aan la mari karin haddii dhaqaalo labadii gobol laga qaadayo meelay ku baxeen aan la aqoon haddii deeqihii caalamiga ah meelay ku baxeen aan la aqoon madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweynihii mooshinaa loo qaaday waaladadii waxaa ka fiican baarlamaanka hor yimid muxuu ahay uu ka degay ayaa sharaf fiican markaan waxaan dhihi lahay madaxweynaha xildhibaanada maanta wuxuu u sheegay inuu haayo ilama jiraan xildhibaanada wuxuu sheegi kara wuu sheegay wayna socon waayeen waana ka dhammaadeen war danboo beenna ma qaadanayaan madaxweynaha waxaan leenahay sharafaa shara ku timina sharafna ku bax hadda reer hirshabelle ama shabeellada dhexe ama hiiraanna shacab waxaa weye shacabkaan matalnaa haddaan nahay xildhibaano waa tahay marka maalmahan waxaa jiray kulamo xildhibaanadiinan diidan shaqada xukuumadda siday u socoto iyo hogaanka madaxweyne waare inaad madaxweynaha la yeelanayseen maxaa natiijo ah oo kulamada ka soo baxay
walaalow wax hadda weli kasoo baxay mala kulamada way socdaan baarlamaankana wuxuu ku jiraa fasaxeedii ciidulcadxa wayna laabanayaan annagu muxuu ahay haddaan nahay baarlamaankii hir shabeelle waddankan waxaa ka taliyo dowladda federaalka ayadaa micnaha waddankan hooyadii ah annagu ka xildhibaan hir shabeelle ahaana dowladda federaalka hadafkeeda marnaba in laga horimaado ma ogole waata marka madaxweynaha ma waxaad ku haysataan ciqaab aan lahayn dowladda federaalka ma wada shaqayntii dowladda federaalka uu wanaajin waayey miyaad ku eedeynaysaan mise shaqadii hiirshabelle ee loo wakiishay oo uu kasoo bixi waayey baad ku haysataan halkaa haddaad kala qaado annagu waxaan ku haysanaa horta shaqadii hiirshabelle ee u imeetay uu kasoo bixi waayey qodob oo wuxuu jiri dastuuri ah waxa waaye waxaa ka mid ah golaha wasiirada in khamiis kasta uu shir guddoomiye madaxweynaha madaxweynaha oo weli wasiirada hiirshabelle anagu shir guddoominaayo email ku shir guddoominaayo anagu ma arkin meel ka baxsan dowlad dooleedka ama caasimadda ka baxsanne ma lagu shir guddoomin karo goroweysiyo caasimadda hirshabeelle oo madaxweynuhu wasiiro u ku shir guddoominayana annagu weligay ma arkin mana maqlin buu ahay manana soo gaarin saas darteed waa qodob dhan oo la jibiyey amnigii uu u xumaaday asiga hadduu diyaarad ku yimaado oo diyaarad ku baxa oo xildhibaanadii uu ahay iyo agaasimayaashii iyo wasiiradii iyo maamulkii dowligo kaleo dhanna aysan waddadii mari karin oo dadkiio dhan micnaha muxuu ahay meesha ay ku xanidayn waa dhibaato hirshabeelle soo hoyatay markuu madaxweynuhu yimid anigu marka anigoo ku hadlayo maxaa ku jaban adigu ah madaxweynuhu hadduu diyaarad jawhar iyo muqdisho isaga kala goosho adinkuna maa diyaarada isaga kala gooshtaan
waaya marka anigu diyaarado aan marno oo madaxweynihii diyaarada u raaco anaguna diyaarada aan raacno hadda kuwa diyaarada aan raaci karinaa jiro oo ka tirsan hirshabeelle hadday meesha maraan cadowgu dilaa oona dilay marka dowladda dhan oo dhisan oo maamulka oo dhisan oo dhanba sagaashan kilomitr haddii diyaarada loo raraaca hogaanka marka mala dhihi karaa hogaan shaqayna hogaan shaqayna ma ahan annaga waa tahay waxaan fulin malayn xildhibaanaan nahay waa tahay xildhibaane warar masraxa goobjoog soo gaaraya oo madax bannaan oo jawhar uu ka helayo waxay sheegayaan in dib loo dhigay furitaanka kala fadhigii baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle arrintaa ma jirtaa arrintaas way jirtaa waana lagu biyi diiday maadaama guddoonka baarlamaanka xag caafimaad muxuu ahay u codsaday toban cisho in dib loo dhigo toban cisho hadda meel ma jirto waa micnaha muxuu ahay tobanka bisha sagaalaad haddana waxa ka dhiman waa maalmo yar hadday dhacdaha taha waa la tagayaa jowhar haddii la tagana wanaagga hiirshabeelle un laga shaqaynaya maayna waa taa marka waxaad ii sheegtaa xildhibaan kala dirow saddexda bishan magaalada kismaayo waxaa looga diyaar garoobayaa qabsoomidda shirkii golaha iskaashiga dowlad goboleedyada oo hirshabellena ay qayb ka tahay weliba madaxweynihiinu waxa weeye guddoomiye ku-xigeenka golaha iskaashiga sidee baad u aragtaan shirka
annaga shirkaas bataatan baa ka xildhibaana hadafka xildhibaanada soo aan ka mid ahay diidan in la taga kismaayo waayo kismaayo shirka ka dhacayo shir ay dowladda federaalka qaali ka tahay ma ahan annagana waddankan adinkuma dowladda federaalka marka ka tirsantihin oo u shaqaysiin mas hirshabelle marka baarlamaan utihin annagu hirshabeellaan baarlamaan unahay laakiin xubin ka tirsan dowladda federaalka nahay hirshabeelle waa micnaha muxuu ahay xubin ka tirsan dowladda federaalka hirshabeelle kuma taala ee micnaha wararkan lasoo sheegayo ee la leeyahay xildhibaano hirshabelle ka tirsan baa xaggan xamar laga xukumaayo warar looga soo sheegaa oo gacansaar dowladda federaalka xubno ka tirsan la leh arrintaa maxaa ka jira annagu dowladda federaalka nama xukunta xildhibaanaan nahay laakiin xiriir baan leenahay dowladda federaalka waa dowladii macnaha hooyadii waddanka waaye xiriirkaad leedihiin ma marka in madaxweynihiina aada mucaaradaan ba
annagu madaxweynaha waxa lagu mucaaradayo iska mucaarad maahane madaxweynuhu hogaankii ku fashilmay hadduusan wax qabad jirin muxuu ahay amnimaanayo shacabkii beeriga iyo hub isku haystaan oo sidii micnaha xaggiisa dhibaato ka timid ay tahay haddii wasiiradii xafiisyo ay ku shaqeeyeen aysan jirin haddii hal askari oo hirshabeelle ay leedahay aysan jirin haddii wasiiradii xuquuqda ay lahaayeen ay qaadanayn haddii shaqaala dowladeed oo hirshabeelle maanta shaqayna aysan jirin muddo sanadna uu joogo madaxweynaha muxuu madaxweyne ku noqonaa oo aan ku taageernaa inuu iska fadhiyo madaxweynaha oo deeqaha beesha caalamka iska qaata canshuuraha hirshabeelle ka gurta askarina uusan jirin lacagtina meeshii ku bixaysa aan la aqoonin lacagta soo xarootana la ogyahay sidaas maan ku aamusnaa oo annaguna aan u dhaaran labada gobol shacabka ka mudaharaadaya balweyne buliburka matabaan maxaas daralaqsi inta ay diidan yihiin aan anagu matalnaa shacabka inaha askaartoodaan ku hadlaynaa annagu waxaan nahay matalayaasha shacabkaan nahay shacabkaan matalnaa